soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
wakiilada beesha caalamka ayaa si aad ugu cambaariyey sii hurinta colaada magaalada laascaanood iyo xarunta gobolka sool iyadoo daraad ay ka dhaceen dagaalo culus oo saldhiga goojacadda looga saaray ciidamada maamulka somalilan war-saxaafaed kasoo baxay beesha caalamka ayaa waxaa caawa dhammaan dhinacyada loogu buriyey in ay ku heshiiyaan xabajoojin deg deg ah oo shuruud la-aan ah sidoo kale waxaa dhinacyada loogu baaqay in la joojiyo abaabulka dagaal ee haatan ay wadaan dhinacyada somalilan iyo sidoo kale dadka deegaanka s c ee qaatuma waxaan aada ugu walaacsannahay warbixinada sheegaya in ay jiraan tiro badan oo maxaabiis ah waxa aan filaynaa in kuwa ku lugta leh in ay u hogaansamaan sharciga xuquuqul aadanaha iyo sharciga caalamiga ah ee bani-aadamnimada gaar ahaan ilaalinta dadka rayidka iyo kaabayaasha rayidka ayaa lagu yiri war-saxaafeed caawa kasoo baxa wakiilada beesha caalamka sidoo kale wakiilada ayaa ku celiyay muhiimadda ay leedahay mar kale in la xaqiijiyo helidda gargaar bani-aadamnimo oo aan la carqaladeynin iyo in gargaar la gaarsiiyo dadka u baahan waxaan ku boorinaa dhammaan dhinacyada inay ka fogaadaan hadallada xanafta leh ee wax kala qaybiya dhammaan cabashooyinka iyo xiisadaha waa in lagu xaliyaa si nabad ah islamarkaana loo joojiya dagaalka si shuruud la-aan ah ayaa markaa lagu sii raaciyey warka kasoo baxa wakiilada warkan ayaa waxaa si wada jira usoo saaray howlgalka kumeelgaarka midooda africa ee soomaaliya ee admis wadamada kale ah belgium canada jabuuti midooda africa midooda yurub etoobiya finland faransiiska jarmalka urur goboleedka gaad ireland talyaaniga kenya boqortooyada sacuudi carabiya urur goboleedka waa ururka jaamacadda carabta holland norway ururka iskaashiga islaamka qatar ruushka suudan sweden switzerland turkiga uganda boqortooyada midooda britain iyo sidoo kale dowladda mareykanka iyo qaramada midoobay
da soomaaliya ayaa raashiin dhan shan boqol oo tan oo ka kooban bariis qamadi iyo bur iyo raashinka noocyadiisa kala duwan u diraysa magaalada laascaanood ee gobolka sool oo ku dhowaad muddo sanad ah ay dagaalo ka socdaan raashinkan oo ka degi doono dekadda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaa halkaas ka qaadi doono gaadiid xamuul oo gaarsiin doono magaalada laascaanood si loogu gurmado dadka ku khasbanaaday inay guryahooda ka barakacaan sida uu warbaahinta u sheegay la taliyo sare deeq sulaymaan yuusuf
maanta si aad arkaysaan waxaan joognaa xaruntii baqarada hay-adda masiibooyinka qaranka si aad arkaysaanna waxaa socota muxuu ahaa daabulaynta raashinka loogu talagalay maaragtay in baahiyaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ay tabaalaysay dagaalada iyo maaragtay barakaca iyo abaaraha iyo mataqaana daadadka ayaa maaragtaqaana loo gurmanayaa maantana waxaan u gurmanaynaa gobolka sool insha allahu tacaala raashin baanu halkan ka daabuleynaynaa baqaradan oo ku yaala kasoo horjeedka dekedda hay-adda masiibooyinka qaranka ee sodma waxay maanta ay daadgureynaysaa raashin dhan shan boqol oo tan oo ka kooban bariis qamadi iyo bur waadna ujeedaan halkana maanta laga daabulaya insha allahu meesha ay ku socotana waa iyadoo waxay sii maraysaa boosaaso boosaasa laga soo daabuleynaya dekeda boosaaso kadibna toos ayaa laascaanood loo geynaya iyo baadiyaheeda iyo meelaha ay usoo barakaceen u badan yihiin dadka goobaha soo barakacay insha allahu tacaala waana waajib qaran oo dowladda federaalka saaran iyadoo gudanaysa u adeegidda bulshadeeda meel walba ay joogaan runtii aad iyo aad bay farxad noogu tahay maanta inaan hawshan ka qayb galno waxaa kaloo iyadana farxad inoo ah iyadoo uu ila joogo agaasimaha caafimaadka iyo agaasimaha humanitarianka hay-adda labaduba ee runtii ilaa saaka ilaa maanta aanu saacadda u taagannahay sidii aan hawshan usoo dhammaystiri lahayn waxaa iyadana sharaf inoo ah maanta inaanu dawooyin aanu iyaduna ka rarayno gooni ah oo iyaduna diyaarada lagu qaadayo oo toos insha allahu tacaala laascaanood loo geyn doono hadduu ilaa yidhaahdo marka taas waxay ka turjumaysaa dadaalka ay dowladda soomaaliyeed ugu jirto inay gaarsiiso adeegyada meelaha ugu habboon dalka darafaheeda insha allahu tacaala waxaana nagu go-an insha allahu inaanu mataqaanaa aanu laba jibaaro sidii aanu bulshada soomaaliyeed ugu adeegi lahayn meel alaalay meesha ay joogaan ugana haqabtiri lahayn baahiyooyinkeenna baahiyooyinkooda inta tabarteenna insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan u mahadceliyo dowladda china oo runtii naga caawisay hawshan sidaad arkaysaan iyo waxaa kaloo rabnaa inaan u mahadcelinno hay-adda i h h dowladda turkiga oo runtii iyagona kaalin libaxle hawshan ka qaatay waxaan si guudna rabaa inaan ugu mahadceliyo waddamadan saaxiibada nahay oo runtii noo soo gurmada wakhtiyada ay maataqaanaa ay howlahan nagu furan yihiin sidoo kale hay-adda soodma ayaa magaalada laasacaanood u diraysa diyaarad wadda shixno daawo ah taasoo loogu talagalay in lagu howlgeliyo xarumaha caafimaad ee laasacaanood iyo dadka ku dhaawacmay dagaalada
banaadir ayaa maanta mar kale u fadhiisatay dhageysiga garmaqalka lixaad saraakiil dowladeed oo loo heysto musuq maasuq ama wax isdawmarin saraakiisha maanta maxkamadda kasoo muuqday ayaa waxa ay gaarayeen ilaa iyo afar sarkaal kuwaas oo lagu soo eedeeyey eedo kala duwan oo xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka usoo jeediyey qareenada difaacaya eedeysanayaasha ayaa fadhiga kusoo bandhigay difaacooda ku aadan eedeysanayaasha iyo inaysan dembi lahayn waxayna qaarkood eed u jeediyeen xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka xeerlaaliyaasha ka socda cumar lacagta loo haysto oo la leeyahay cumara mas-uul ka ahaa la leeyahay waxay gaaraysaa lix milyan sagaal boqol iyo konton iyo lix kun shan boqol iyo toddobaatan lacagtaasi iyo lacagta akawnada laga soo helay ma aha kuwa iswaafasi waxa iswaafaqi karo ma aha mana loo ictibaari karo in lacagtaasi ay tahay lacag ka timid bikayri sharci ku timid oo sharci darra ku timid ee cumar uu sababteeda u lahaa inay lacagtaasi lunto calalcumuun waxaan kusoo koobayaa in cumar oo anigu aan qareenka u ahay in aysan jirin wax caddayn ah oo maxkamadda la horkeenay xafiiska xeeraalinta uu ka horkeenay oo muujinaya in cumar uu yahay qof mas-uul ka ah wixii dhacay oo maxkamaddu ay sheegtay xafiiska xeeraalinta uu sheegay oo uu leeyahay musuq iyo wax isdabamaryeen iyo dayacaada meesha ka dhacda uu leeyahay wax caddaynaya in mas-uuliyaddaasi cumar uu leeyahay ee maxkamadda la horkeenay ma jirto ogtihiinba haddii dadku meesha soo dhoobtaan ay wada yimaadaan oo qof walba maxaan idhaahdaa fiilka uu iska dheeryah xilli loo adeega aynan garanayn waxaa laga yaabaa arrintaas inay dhiiri geliso qofku inuu idhaha la hormariya iyo saan hala yeelay inuu idhaha laga yaabaa laakiin wuxuu sameeyey wuxuu dhahaa qofku maalinta loo adeegayaba waa inay ogtahaba online aad ku qabsee ballan ku qabsanaysaa markaa ballanta ku qabsata kabacdi waxaa lagu sheegayaa xilliga oo lagu adeegaya lagu sheegayaa xilligaasaa imaane waa lagu adeegaa fiil iyo mushkilad iyo isdulsaar iyo midna ma jirto marka waa arrin qayb ka qaadanaysa la dagaalanka musuq maasuqa ninkaasi maanta noocaasa wuxuu ku eedeysan yahay musuq maasuq qodob lunsiyaa ku qoran laakiin afka musuq maasuqaa laga yidhi mudane guddoomiye waxaan horey u sheegay xafiiska xaqiijinta inuu asugu hal abuurkiisa iska lahay markii uu soo dhisay xafiiska cabashada iyo col centerka markuu soo dhisay kadib in xafiiskan haddana uu dhisay laga yaabo in xafiisyo kale uu sii dhisi lahay mudana guddoomiye maxkamaddu aaday u mahadsanta ugu dambeyn guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax dabaan ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda cabdisalaan juulo shaakir dalsan t v muqdisho
magaalada dhuusamareeb xarunta maamulka galmudug ayaa waxaa ka socda maalintii labaad shirkii madaxda maamul goboleedyada ee dowladda dhexe ee soomaaliya kaasoo maalintii shilay ka furmay magaalada caasimada u ah maamulkaasi ee dhuusamareeb shirkan oo ay ka qeybgalayaan madaxda dowladda soomaaliya uu howlkacayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ra-isul wasaare ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka madaxweynaha jubbaland madaxweynaha galmudug madaxweynaha koonfur galbeed iyo hirshabelle ayaa looga hadlay xaalado badan ay ka mid yihiin arrimihii ugu dambeeyey xaaladda amniga dalka ee qodobo badan oo laisla dhaafsan doono inta shirka uu socdo iyadoo dood badan laga geli doono xaaladaha amniga doorashooyinka iyo weliba sidoo kale arrimaha ku saabsan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab shirkan inta uu socday ayaa sidoo kale waxaa ka maqan madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani oo isagoon shirkan shirkii ka horreeyay magaalada muqdisho ku qabsoomay qaadacay waxyaabihii ka soo baxay laakiin hadda safar ayuu uga maqan yahay wadanka dibaddiisa waxaana uu ku sugan yahay wadanka sutog imaaraadka carabta maxamed amiin xaaji axmed wasiiru dowlaha wasaaradda wasiiru dowlaha madaxtooyada xarunta wasiiru dowlaha madaxtooyada jubbaland oo isagoo kulankaasi maanta waxyaabihii looga hadlay qabsoomidda maalinkii labaad ee shirka ayaa saxaafadda faahfaahin ka siiyey
bismi illaahi raxmaan iraxiim maanta ay taariikhdu tahay labaataniyo toddobada bisha sideedaad labada kun iyo labaatan iyo saddexda oo aannu ku sugannahay xarunta caasimadda gobolka dowlad goboleedka galmudug ee soomaaliya waxaanu soo gaarnay shalay labaatan iyo lixdii bishii sideedaad labadii kun iyo labaatan iyo saddexdii halkaasoo isugu imanayeen oo uu ka dhacayey shirka wadatashiga madasha qaran waxaa halkaa shirgudoominaya guddida madaxweynaha soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha maamul goboleedada arrimaha ugu badan ee lagaga hadlayo shirkan taargetku yahay waa dib u xoraynta stabilizationka ama xasilinta iyo qodobka saddexaad oo ah dib u heshiisiin shirku meel fiican buu marayaa maanta maalinkii labaad buu galay haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ka rajaynaynaa wax ku ool u ah ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto danahooda matala oo ka turjumaya baahiyahooda haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynaynaa oo kale labada kun iyo labaatan iyo afarta oo dhow in soomaaliya oo ka xora khawaariijta argagixisada iyo dhammaan waxyaalaha dhibaatada ku ah bulshooyinta soomaaliyeed iyo shacabkeedaba in la gaadhi doono aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum
maxkamadda darajada koowaad ee magaalada kaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa maanta waxa ay xukun dilahay ku riday laba nin oo lagu helay dil bareer ah oo ay kala horey ka geysteen duleedka degmada buursaalax ee gobolka mudug ragga la xukumay ayaa lagu helay dembi ah inay dileen haweeney ka mid ahayd dadka deegaanka waxaana la sheegay inuu falkaasi uu ka dhacay duleedka buursaalax iyadoona mid ka mid ah ragkaasi uu qabay gabadha la dilay
maxkamaddu markay aragtay xaashida eedda xafiiska xeeraarinta gobolka mudug ee ku taariikhaysan tobanka bisha toddobaad laba kun iyo saddex iyo labaatan nuxurkeeduna uu yahay eedayn lid ku ah eedaysanayaasha kale ah jaamac axmed yuusuf labaatan jira ina dhuux cabdibarre ku dhashay labile liibaanlaba liibaan maxamed yuusuf warsame jira ina muxubo maxamed cali ku dhashay riig oomane maxkamaddu markay aragtay difaaca qareenka eedaysanaha koowaad qareen cabdiqani cumar aadan ee ku taariikhaysan bisha sideedaad maxkamaddu markay aragtay difaaca qareenka eedaysanaha labaad qareen cabdisalaan ibraahim axmed ee ku taariikhaysan sagaalka bisha sideedaad maxkamaddu markay aragtay xoojinta iyo kabidda qareenka dhibanaha qareen aadan maxamed faarax ee ku taariikhaysan sagaalka bisha sideedaad maxkamaddu markay aragtay doodihii dhex maray qareennada eedaysanayaasha u doodayay xafiiska xeeraalinta maxkamaddu markay aragtay qiraalka uu garsoorka hortiisa ka sameeyey eedaysanaha koowaad eedaysane jaamac axmed yuusuf kaas oo qirtay dhammaan fadhiyadii dhagaysiga dacwadda inuu tooray ku dhuftay marxuumadda inuu tooray ku dhuftay marxuumadda isagoo oo ku dooday in tooreydaasi ay ahayd mid uu ku kala qabanayay marxuumadda iyo eedaysanaha labaad liibaan maxamed ayuu yidhi isagoo oo sheegay in eedaysana liibaan uu marxuumadda tooreynayay markii u yimid uuna diiday inuu ka daayo tooreyda maxkamaddu markay aragtay qodobada qodobada boqol afartan iyo lix ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka afar boqol iyo soddon iyo afar ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay gebagabada dhinacyada dhammaan sidaa daraaddeed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembi dhacay eedaysanayaashuna yihiin kuwii galay dembiga lagu soo eedeeyey xukunka maxkamadda maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug ee degmada gaalkacyo waxay ku xukuntay dembiilayaasha kale kow dembiile jaamac axmed yuusuf labaatan jira ina dhuux labo dembiile liibaan maxamed yuusuf labaatan jira ina muxubo dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad naciime cabdiweli cismaan maxkamadda oo go-aan soo saartay maanta kadib afar fadhi oo kiiskan ay ka yeelatay ayaa sidoo kale sheegtay inuu furan yahay racfaan soddon beri ku eg maxkamadda darajada koowaad ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa dhowr jeer oo hore sidaan oo kale waxay xukuno kala duwan ay ugu riday dad dilay iyo sidoo kale kuwa xabsi lagu maxkumay
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel